magaalada baled wanaag xarunta gobolka hiiraan ayaa maanta si weyn looga dabaaldegay maalinta koowaad ee munaasabadda ciidulfadriga kadib markii boqolaal ruux ay salaada ciidda ku tukadaan barxadda iskuulka xawataako boqolaal ruux oo isugu jira dhallinyaro haween iyo caruur ayaa buux dhaafiyey goobaha dalxiiska magaalada baled wanaag si ay ugu dabaaldegaan maalinta koowaad ee munaasabadda ciidulfadriga qaar ka mid a dhallinyarada ku nool magaalada baledwanafi ayaa dadka soomaaliyeed ugu hambalieyey munaasabadda ciidda iyagoo sidoo kale ku baaqay in la garab istaago dadka danyarta si ay uga qayb qaataan farxadda ciidda waxaan hambali u dirayaa dhammaan ummadda islaamka meel walbay joogaan oo maalintii koowaad ee idulfidriga khaasatan ummadda soomaaliyeed waxaan leeyahay ummadda soomaliyeed waxaan leeyahay hambalyo hambali aan leeyahay ciiddan iiddeeda kale kuwii ku gaara bashbash iyo barwaaqo allaha naga dhigo saaki waxaan u dabaaldegaynaa maalintii koowaad ee idfiriga si nabad ayaan ku soo dukannay maasha allah ummadda waxaan leeyahay hambalyo ummadda soomaaliyeed meel walbay joogaan ciiddan iiddeeda kale kuwii ku gaaro bashbash iyo barwaaqo allaha naga dhigo iyo caafimaad insha allah hadduu ilaahay idmo walaalaha waxaan leeyahay maanta waa maalintii iidda maalintii iidifiriga koowaad waa in masaakiinta la caawiyaa waa in dadka danta yar la caawiyaa maanta waa maalintii dadka la caawinay qof kasta walaalkiis wuxuu haayo waa inuu dhow ku caawiyaa walaalkiis wuxuu ku awood waa inuu ku caawiyaa dhammaan ummaddan waxaan leeyahay hambalyo meel walbay joogaan ummadda soomaaliyeed ciid wanaagsan meel kasta dhammaan muslimiinta joogaan waa idi salaame maanta waa faraxsannahay walaalahay hooyaday kullii inaan la wada ciidaayo farxad weyne ay tahay oo magaaladayda balweyne ku ciidaayo maanta ciid wanaagsan aad iyo aad aan u faraxsanahay aniga carruurtayda maasha allah muslimiintoo dhan maanta aad iyo aad aan ugu faraxsanahay inaan maanta inoo tahay ciid ciid wanaagsan waxaan hambalyo hambalyo leeyahay ummadda muslimiinta meel kastay dunida ka joogaan gaar ahaan ummadda soomaaliyeed gaar ahaan ummadda reer hiiraan waxaan leeyahay hambalyo hambalyo hambalyo ayaan leeyahay maanta waa maalin farxadeed farxaddaana nama soo koobi karo maadaama maanta maalinta koowaad ee ciidda ay tahay ummadda waxaan leeyahay bashbash iyo damaashaad iyo farxad ku ciida isku marxambeeya isna cafiya maadaama ay tahay maalinta ciidda ay tahay maalin farxadeed ay tahay waxaan leeyahay ummadda han iscafiyaan han iscaawiyaan sidoo kaleeto waxaan rabaa si shaksiya ahal iyo asxaab iyo qaraabana waxaan leeyahay ciid wanaagsan meel kasta ayagana joogaan inkastoo inta badan bulshada ku nool magaalada baledweyne ay u dabaaldegayaan munaasabadda ciidulfadriga ayaa haddana waxaa jira qoysas aan awoodin inay ka qayb qaataan farxadda ciidda kuwaasoo intooda badan ku nool xeryaha barakacayaasha